haatana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda u s aid ee maraykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah sanadkii labada kun labaiyo labaatanka ee lasoo dhaafay in ka badan labaatan sannadood oo burbur iyo colaada ayaa baabi'iyey hanaankii waxbarashada ee soomaaliya oo hadda lala xidhiiriyo tayaxumo tirada macallimiinta istaahila inay dad waxbaraan oo aan ku filnayn iyo iyadoo waxbarashadu aysan helin qarash ku filan oo lagu horumariyo taasina waxay ka dhigtay waxbarashada soomaaliya mid ka mid ah kuwa ugu liita dunida toddobaadkii tegey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay shaqaalayn doonto saddex kun oo macallin oo cusub si buu yidhi loo horumariyo waxbarashada soomaaliya waa sanadka laba kun iyo labaatan iyo saddex waa sanadkii ballaarinta waxbarashada carruurteenna waxaan rabnaa sanadkan inaan macalimiinta tiradooda aada u kordhino dugsiyada publica ah ee dadweynuhu leeyihin aada u kordhino oo tacliin dadka danta yarta ah ee soomaaliyeed ay helaan xuquuqda tacliimeed ee caruurtoodu ay leedahay soomaaliya ayaa weli ku jirta meesha ugu hooseysa marka ay timaado fursad u helista waxbarashada dunida oo dhan hay-adda arrimaha carruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyay layidhahdo unisef ayaa sheegtay in in ka badan saddex milyan oo carruur soomaaliyeeda aysan iskuullada aadin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa arrintan shaqaalaynta macallimiinta ku dhawaaqay iyadoo qiyaastii afar jeer ay dowladda soomaaliya kordhisay miisaaniyadda waxbarashada dalka ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka taasoo hadda gaaraysa afar iyo soddon milyan oo dollar agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya maxamed xasan ayaa u sheegay v o eda in macallimiintan uu dalku si weyn ugu baahan yahay maadaama buu yidhi keliya rubac ka mid ah carruurta gaartay da'da iskuulka ay fursad u helaan waxbarashada
macallimiinta hadda shaqaysa oo ku jirta bayrolka waa kun macallin oo ku kala oo ku kala sugan muqdisho iyo dhammaan dowlad goboleedyada o dhan ay kala sugan yihiin shantii sano u dambeysana waa ay shaqaynayeen oo waa ay joogeen oo goobahaaso dhan ay ka shaqaynayeen tiradooda haas ka yaraato agaasimaha wasaaradda waxbarashada soomaaliya waxa uu leeyahay dowladdu waxay ahmiyad gaara siin doontaa macallimiin loo qorayo dugsiyada laga hirgelinayo goobaha laga xureeyo maleeshiyada ururka al-shabaab ee ay dowladdu dagaalka kula jirto waxaa weliba si gaara fursadda loo sii doonaa oo oo muhiimadda kowaad lasii doonaa degmooyinka ay aadka u yar tahay ardayda iskoolka dhigata waxaana si gaara haddana isha anigu sii haynaa dhulka hadda laga xureeyey khawaariijta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sanadkii tegey ku dhawaaqay dagaal buuxa oo dowladdiisu ay la gelayso al-shabaab waxaana tan iyo markaa ciidamada dowladda iyo dadka degaanka ee taageera ay gaareen guulo waaweyn iyagoo dhul badan ka qabsaday al-shabaab hanaanka waxbarashada soomaaliya ma aha mid ka shaqeeya meelaha ay kooxdan ka taliso waxaana taa beddelkeeda ay ku soo rogtaa manaahij waxbarasho oo dhiirigelinaya xagjirnimada iyo turjumaad qaldan oo laga bixiyo islaamka miisaaniyadda waxbarasho ee ay dowladdu kordhisay ayaa ah mid ka mida kuwii u sarreeyey burburkii dowladda dhexe kadib ee waxbarashada loo qoondeeyo laakiin dadka weli saluugsan ayaa qaba inaysan ku filnayn jihaynta dhallinyarada oo in ka badan toddobaatan boqolkiiba bulshada soomaaliya ah sucaad cabdulle waa asaasaha macadka soomaaliyeed ee dadka baahiyaha gaarkaha qaba waxay u sheegtay v o eda in qarashka la geliyo waxbarashada oo aada u liita ay tahay sababta ugu weyn ee badankood carruurta soomaaliyeed aysan waxbarasho u helin in boqolkiiba toddobaatan olmost ardaydhan ay waxbarashada ka maqan tahay maxay tahay saameynta horta dhowr faktaraa jiro oo kala duwan faktarka ugu horeyso waa dhaqaale xumo dadka wadanka joogo boqolkiiba adiga percentage aada u faraweyn waxay ku leeyihiin bilowda dollar so iskuuladana boqolkiiba sagaashan waa private maxamed cusmaan cali waa macallin wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe ee faaruuq ee magaalada muqdisho waxa uu leeyahay miisaaniyaddan waa mid gacan ka geysanaysa sare u qaadidda waxbarashada dalka baxda waxbarashada soomaaliya waxaa haystay dhaqaaliyaritii ugu dheerayd abid sanadihii lasoo dhaafay ee wasaaradaha sida wasaaradda gaashaandhiga iyo midda amniga ayaa toban jeer ka badan inta aan ka helno miisaaniyad ahaan waxaan ku faraxsanahay in dowladdu ay hadda kordhinayso maalgelinta wasaaradda waxbarashada qaar ka mid a macalimiinta ka howlgala magaalada muqdisho ayaa qorshahan dowladda ee qaadashada macalimiintan cusub soo dhoweeyey waa kan macalin cabdifataax ibraahim oo ka mid a macalimiinta dugsiyada muqdisho xaq buu leeyahay waayo isaga ayaa soo maray macalinimo oo dhibka iyo dhibaatada ay leedahay soo arkay faa'iidada iyo mujtamaca bulshada uu leeyahayna dabcan ee isaga ayaa naga og marka inuu madaxweynaha uu de macalimiin intaas la eg uu qaato weliba xuquuqda dhammaystira runtii ee annaga aad bay ee noo farax gelinaysaa kuwa hadda ku jira macalinimada ee xirfadda haya iyo kuwa baranaya ee muxuu ahaa iyo kuwa mustaqbalka iman doonaysa kuwa hadda joogan waxay u tahay niyadis iyo muxuu ahaa rajo fiican awalba se waxay u shaqaynayaan frontier ah oo free ah haddase haddii mushaarar iyo xuquuq dhammaystiran la siiyo macalinku runtii wax aad u wanaagsan weeyaan dad badan oo hadda taqasuskooda wada oo muxuu ahaa xirfadda baranayana runtii waxay u noqon doontaa hiil wanaagsan macalin cabdulqaadir maxamed xasan isna waa guddoomiyaha midooda dugsiyada gobolka banaadir
madaxweynuhu wuxuu ka soo jeedaa bahda waxbarashada waxyaabaha la xiriira waxbarashada meelaha ay ku ammaanan tahay iyo meelaha ay ku dhalilan tahay inuu ka warhayaa arrintaas runtii arrin la bogaadiyo waaye oo runtii dalkan wax kusoo kordhinaysa dadkan wax kusoo kordhinaysa lambarka oo runtii aada u yar neh ma dabooli karo baahida jirta maadaama saddexdaas kun ay dalka oo dhan ay u dhexayso waxbarashaduna runtii ay baahday arday fara badan oo waxbarto iyo kuwo badan oo waxbarana ay jiraan ayaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in nambarka la siyaadin doono hadduu alla idmo macalin cabdiraxmaan maxamed cabdi waxa uu bare ka yahay dugsiga hoose dhexe ee xasan qariidi ee degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho sax kun oo macalimiin ah oo mushaarkooda u dhammaystiran yahay xuquuqdooda helayaan in ay macalimiin noqdaan taasna ay bedelkeedu tahay wasaaraddu naftirkeeda in ay wasaaradda waxbarashada ayaan ula jeedaa in ay ayaduna ay heer sare u gaarto jiilka aynu ku koontaroosho macalimiintaasi waxbarashadoodii dabcan macalimiintuna waxay leeyihiin kriteria lagu soo fulinayo ayaguna oo tartan furan ayay hadda wasaaraddu sheegtay intaan ka warqabo arrinkaa ayaguna aada iyo aad ayay waxay u tahay arrin dhiirigelin ah cali dhuux maxamuud maxamed isna waxa uu ka tirsan yahay ururka macalimiinta soomaaliyeed waxaan u arkaa inay tahay arrin bogaadin mudan waana soo dhaweynayaa aragtidayda aniga aragtidayda waan soo dhaweynayaa tan kale oo ah fursad ma u noqon kartaa ama shaqo abuur ma u noqon kartaa macalimiin cusub taa anu waxaan odhan lahaa soomaalidu waxay tiraahdaa timirtii horea dab loo waayey macalimiintii hore ee xarumaha waxbarashada ka soo shaqaynayay wakhtiga dheer ayaa dayacan iyagaa u baahan marka anuu sidaan u arko macalimiin cusub in la qaato uma arkee waxaan u arkaa in iyaga laga dhex qaataa inay muhiim tahay qaar ka mid a macalimiintan ayaa dhinaca kale ka hadlay dhibaatooyinka iyo duruufaha haysta macalinka soomaaliyeed waa kan macalin cabdifataax oo ka warramaya duruufaha ee inta badan nagu soo noqnoqdo oo aan weli xal buuxa loo helin waxaa ka mid ah nolosha macalinka oo ciriiri ah marka loo fiiriyo bulshada inteeda kale sida inuu macalinka uusan helin caafimaad mushaar ku filan oo dabari kara baahidiisa waayo mushaarka macalinka uu qaato runtii aad buu ugu yaryahay marka loo fiiriyo saddex jibaar sistamka ama hay-adaha dowladda shaqaalaha ka shaqeeya lacagaha iyo mushaaraadka ay qaataan saddex jibaar ayay ka badan yihiin muxuu ahaye xuquuqda macalimiinta ay qaataan waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka aynu qabno marka loo fiiriyo iskuullada public ama barefadka labaduba tirada iskuulka ama ardayda dhigata ama galaaska iyo waktiga macalinka uu haysto mararka qaar inaysa isku filan sababtoo ah gaas waxaa la soo fadhiisiye lixdan arday siddeetan arday macalinkana qadar soddon daqiiqa ama afartan shan daqiiqa uu haysto uusan ku kofargarey karin cilmigiisa iyo ilmahaas controolkooda aad bay muxuu ahay dhibaatadaas u jirtaa sababtoo ah iskuulka waa laysaga soo xaraynayaa galaaska ardaydu iyadoon loo eegeynin macalinka daqiiqadaha uu haysta wax ma ku bari karaa canugan waxna ma ku fahansii karaa waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka macalimiinta ay tabanayaan in iskuulka bablig ama bareefadkiiduuna ha noqdee in layska qaato macalimiin aan ehel u ahayn maadooyinka ay dhigayaan sidoo kale akhlaaq ahaan mararka qaar aan u qalmin dhanka macalinimada si guud markaan usoo koobno ama aan usoo dudubno baahiyaha macalinka iyo dhibaatooyinka ay qabaan adigu waa daryeel la-aan dhan kastaba ah macalin cabdulqaadir ayaa isna qaba macalinkii oo aan haysan kafaalo dowladeed oo noloshiisa wax kafaalo qaada xuquuq tababar oo uusan haysan kor u qaadista aqoontiisa iyo xirfadiisa baranimo oo meeshii ka maqan agabkii ardayda uu wax ku bari lahaa oo uusan haysan tusaale ahaan dugsiyada hoose dugsiyada dhexe iyo sare dhexe iyo sare waxaa ku jira muqararkooda maado la yidhaah technolojiyad technolojiyadii oo cilmigii combyuutarka ku saabsanaa haddii dugsigu uusan hal combyuutar lahayn ama hal combyuutar oo xafiiska maamulka ee la keliyo uu yaallo oo laab combyuutarra uusan dugsigii haysan maadadaas wuu dhigaa runtii aragti ahaan unbuu u dhigaa mahalbaraatika ardayda ay helayaan ma jirto haddana waa ku muqarar oo in loo dhigoo loo dhammeeya ayay u baahan tahay sidoo kale maadooyinkii sayniskii baryihii dhigaayay oo aan laab saynis aan lahayne waad garan kartaa runtii waxbarashadaas tayadeeda iyo horumarinteeda halka ay gaarsiisnaan doonto marka intaas ayaa ka mida duruufaha adag ee ay macalimiintu ku shaqeeyaan haddana intaas oo ay jirto meel maysan isdhigan dadaal shaksi ayuu bixiyaa macalinka isagoo maaragtay buugta u dhigayo librariyo iyo maktabadana ma jiraan laakiin kuwa electroniga wixii uu kasoo helay iyo buugta muqararka kuwa ardayda oo uu u dhigo ayuu isu kaashadaa cali dhuux ayaa isna aragtidan qaba duruufooyinka markaas duruufaha soo wajaha macalimiintu way badan yihiin waxaan ka soo qabanayaa qofka bani aadamka markuu shaqaynaya waa inuu helaa wax dee noloshiisa kaabi kara oo ku filan macalinka wuxuu ku shaqeeyaa macalinka soomaaliyeed intaan ka ogahay waa buur bayminta weeyaan wax aada u hooseeya oo lacag aada u hooseysa salary aada u hooseeya ku shaqeeyaa marka duruufta ugu adagi waa dhinaca nolosha livelyhoodkiisa nolol maalmeedkiisa iyo qoyskiisa waxaan ku filnayn buu ku shaqeeyaa tan kaloo aan soo qaadan karaa waxay tahay shaqada uu qabanayo ah mid culus shaqooyinka uu ka shaqaynayo waa shaqo culus oo macalinka uu qabto laga yaabaa inuu xiisada aada u tiro badan galo saacda dheer uu shaqeeyo intaa markuu shaqeeyana aanu helin wax noloshiisa ku filan marka duruufahaas ayaa jira oo haysta keliya ma aha shaqaaleynta ee qorshaha horumarinta waxbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya waxaa ku jira tababaro lagu tayaynayo macalimiinta soomaaliyeed waa kuwan macalin cabdifataax iyo macalin cabdiraxmaan mar kale haddii arrintaasu dowladdu si dhab ah ay u wajahdo oy xil weyn iska saarta toosinta iyo tayaynta macalimiinta soomaaliyeed ee runtii mustaqbalka dhow waxaa soo bixi doonaa macalimiin aqoon-yahano ah xirfadyahano ah u tababaran qaabka wax dhigista runtii macalinku waxa uu mar walba tusaale u yahay ardaygu haddii marka dowladdu ay soo saarta macalin wanaagsan oo xirfadyahan ah hadhow waxa uu soo saarayaa arday wanaagsan oo ku hubaysan cilmi iyo aqoon iyo akhlaaq ardaygaas hadhow waxa uu bulshada dhexgelayaa cilmigii isagu wixii uu soo bartay hadhow marka dadku waxay noqonayaan waxaa soo baxaya dal hagaagsan iyo dad hagaagsan iyo aqoon-yahano muxuu ah wax badan ka tari doono adduunyada oo dhan
arrintan oan leenahay weli in lagu garabsiiyo oo lagu taageero dowladda way mudan tahay waxayna soo kordhinaysaa dadaalka lagu jiro sare u qaadidda aqoonta iyo ubadka soomaaliyeed ayaa dowladda ugu muhiimsan yani muhiimadda ay siinayso macalimiinta iyo tababarada waa ubadkii dalka ee berri madaxdii qaranka noqon lahayd in barbaarintoodii meesha laga bilaabo macalin cabdifataax iyo macalin cabdiraxmaan waxay dhinaca kale aaminsan yihiin in arrintani ay macalimiinta u tahay fursad shaqo abuur waxaa shaqada dib ugu soo noqon doona runtii macalimiin badan oo horey uga tegay oo kuna noqon doona deegaanadoodii iyo iskuuladii ay war ka shaqaynayeen sidoo kale kuwa hadda jooga ayay shaqada u noqon doontaa dhiirigelin fiican oo moralka iyo niyadooda ay u dhismi doontaa kuwa hadda baranaya xirfadda macalimada ee takhasuska ku jira ayaa sidoo kale ay unoqon doontaa hiil iyo jid wanaagsan oo ay ku dayan doonaan ama ay hiigsan doonaan kuwa mustaqbalka cusubna insha allahu tacaala xirfadda macalinimada inay bartaan ayaanu rajaynaynaa haddii warka hadda madaxweynaha uu u fula si sax ah oo aan lagu soo xorin siyaabo kale ama sadbursi iyo sida hadda dad kale isaga qaato aan dareensannahay si cadaalad ay u dhacdo runtii ee, dad badan ama macalimiin badan ayay insha allahu tacaala u noqon doontaa shaqo abuur oo xirfadoodii dib ugu soo noqon doona dad badan ayaa ku dhiiri doona inay bartaan kuliyadda ee, educationka ama waxbarashada oo hadda dadka qaar ay dareensan yahiin inay mararka qaar aysan ahayn kuliyad jirto Ee, laakiin marka hore waxaasan waxay ay ku salaysan yihiin ama ay ka dhalan kartaa cadaalad rasmi ah in la helo marka hore xaqiiqatan isbedel waaba imaanayaa macalimiintii hore macalimiintan kale haddii loo keeno moraalkooda waa dhismayaa oo ka quustay awal in ayaga la tuurayaba mararka qaar loo malaynayo in laga maarmo haddii macalimiin hadda lagu soo biiriyo saddex kun oo macalina wax sahlan maaha ogow lambarkaasi waxay ila tahay xataa anigu saddex kun dowladdu hadda way ka bilaabeen laakiin way sii socon way sii soconaysaa maxaa jira jaamacadaa jiro jaamacadihii dowladda inay la wareegta xataa qaarkood jaamacaddii ummadda oo qaranka oo jirta hadda la soo nooleeyey kaalinteedii iyaduna in ardaydii ku soo bataan ku soo bataan kuliyadihii noo bataan oo funuuntii cilmigii berigii hore intii uu basashenza la dhihi jiray ay joogi jireen ay ka bataan meel kasta technicianka soo baxo xoolaha beeraha kalluumaysiga iyo kor u qaadida laftirkeeda xaggii tacliinta intaasba macalimiintaas dhiirigelin ayay u tahay ayadoo waxba ka dhibi mayso ugu dambeynna way ogyihiin macalimiin badan un hoos dhac ku yimidna rajadooda hadda kor ayay noqonaysaa waayo waxaa soo baxaysa in macalinkii daryeel iyo xisaabtan iyo waxtar iyo xuquuq uu yeesho intaba uu helayo garad marka arrintaas moraalkoodu macalimiinta soomaaliyeed ee horey u quustay ayaguna aad bay usoo kacaysaa oo hadda waxaaba suuqa ku jiro war macalimiin aan raadsano maaragta macalimiin aan raadsano dhalinyarada maaragta cuslaatay oo xoogaa weynaatay maamul inay iskoolaadka maamulaan maamulayaal noqdaan inay macalimiin noqdaan inay sii gudbaan maaragta ilaan macalinka waa isha keliya ugu muhiimsan ummad walba waxa ay leedahay macalinka waa isha ugu muhiimsan marka laga yimaado waalidka waa macalinka waa jiheeyaha ummadda waa tatbiiqa waa ninka ku dabaqayo ummadda jidka toosan ee standarka ah maanta dunida laga wada yaqaan ee la yidhaahdo aqoon-yahano soo saara waa macalin siyaasiga cabdinuur sheekh maxamed waxa uu hore u soo noqday wasiirka waxbarashada soomaaliya waxaana uu la shaqeeyey saraakiisha waxbarashada ee gobolka oo ahaayo dalkan maraykanka waxa uu ka warramayaa aragtidiisa ku aadan qorshahan dowladda ee dhinaca horumarinta waxbarashada bismillahi raxmaan iraxiim colaada waad mahadsan tahay waxaan ku salaamaya adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijki barnaamijkan waan runtii barnaamij aada u fiican baaqa hadda kasoo yeeray dowladda madaxweyne xasan sheekh ee ku aadan in macalimiin la shaqaaleeyo oo la tababaro oo dugsiyada dalka ay ka qaataan qeyb weyn in maaragtay ay kobacooda iyo horumarintooda ay qeyb weyn ka qaataan runtii waa barnaamij loo baahnaa maaragtay aad iyo aadna maaragtay qeyb weyn uga geli karaa horumarka la doonaya waxbarashada laga gaaro gaar ahaan dhulalka laga xoreeyay al-shabaab oo runtii dugsiyadooda ay muddo xirnaayeen runtii u baahan yihiin dayactir iyo maaragtay hagaajin iyo ardada in la qoro iyo maaragtay in la tiro koobo macalimiinna markaa la geeyo waxaan isleeyahay caqabadihii ay keeneen colaadihii dalka ka jiray shabaab iyo maaragtay ayaa horseeday in waxbarashadii dalka ay hoos u dhacdo runtii colaado waxbarashadu sideedaba siyaasaddu ayay maaragtay qeyb ka tahay markii colaado ay jiraanna waxbarashadu hakad baa soo gala markii ay nabad timaadana waxbarasho iyo waxaa la helaa maaragtay arday u kala hayso iskuullo iyo ka imaanaysa marka waa ilaahay mahadii waxaan rajaynaynaa xukuumaddan in ay ka mira dhaliso macalimiintaas la qoraayo iskuulladana la geeyo hase ahaatee waxaa kaloo muhiim ah iskuullada laftooda waxay u baahan yihiin dayactir waxay u baahan yihiin meelaha qaarkood in iskuulla la dhiso runtii waxaan isleeyahay barnaamijku waa ka baaxad weyn yahay macalimiin keliya la qoro marka waxaan isleeyahay wasaaraddu iyo madaxda dalka intaa mamowga waxaan isleeyahay waa waa stepkii ugu horreeyey inta kalena kulley waa lasoo dhammaystiri doonaa marka waxaan leeyahay maaragtay waa guul usoo hoyatay soomaalida soomaaliya usoo hoyatay waana uga mahad celinayna madaxweynaha iyo iyo wasiirka iyo inta maarata arrintaa kasoo shaqaysay maaha markii ugu horreysay ee dadaal la geliyo soo noolaynta waxbarashada soomaaliya burburkii kadib bishii sebteembar ee sanadkii labada kun saddex iyo tobankii ayaa dowladda soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda unisef iyo hay-ado kale oo caalami ah waxay kaga dhawaaqday muqdisho mashruuc loogu magac daray dugsiyada aada oo lagu diiwaangeliyey in ka badan saddex iyo soddon kun oo arday haddaba mashruucaasi iyo caqabadihii ka hor yimid ayaan weydiiyey doctor cabdinuur sheekh maxamed barnaamijyadaasu way jireen dhaqaalo badanna waa lagu bixiyey hadda hase ahaatee culaysyadaan hadda ka jira dalka oo ay kow ka tahay colaadaha iyo dhulalka aan la tegi karin iyo ayaa caqabad ku noqday meelaha qaarkoodna weli maaragtay iskuulladaasi way ka shaqeeyaan maaragtay faa'iidadii laga helay ardadii dugsidaas aadii weli qaarkood dugsiday ku jiraan marka waxaan isleeyahay dhamaystir unbaanan jirin runtii waxbarashada soomaaliya waxay u baahan tahay in dowladuhu ay isu dhiibaan oo waxbarashadu ay noqoto wax aanan ku xirnayn xukuumadda markaa jira oo ay leedahay barnaamij aragti fog leh oo waxbarashadu iyo caafimaadkaba iyo arrimaha bulshada ay noqdaan kuwa aan ku xirnayn xukuumadda iyo prime ministerka oo ay noqdaan kuwa maaragtay si joogto ah u socda hawshooda iyo iyo barnaamijkooda marka waxaan isleeyahay waxbarashada soomaaliya waxay u baahan tahay horena ay ugu baahneed commission madax bannaan oo maaragtay arrimaha waxbarashada dalka oo ka maran siyaasadda oo independent ah ay arrimahaas oo kale ay ka tala bixiyaan si waxbarashadu aysan u noqonin mid maaragtay la kufta oo la kacda hadba khilaafaadka siyaasadda ay soo kordha marka waxaan isleeyahay waxaan rajeynaya barnaamijka hadda la bilaabay inuu kuwii hore uu ka bedelaan doono dhamaystirna yeelan doono hor isku dhiibna ay noqon doonto oo insha allahu dowladdan dowlad ku xigtana ay meesha kasii amaqaadi doonto
si guud marka loo eego qorshaha dowladda ee horumarinta waxbarashada ayaa noqday mid si weyn loo soo dhoweeyey waxaase dad badani ay saluug ka muujinayaan suurtagalnimada in si hufan loo meelmariyo loona bareero dhammaan caqabadaha ka hor iman kara oo ay ugu waawen yihiin ammaanka musuq maasuq lagu sameeyo miisaaniyadda waxbarashada loogu talagalay iyo sidii shaqaalaynta macallimiinta loogu salayn lahaa cadaalad tayo iyo exla'aan
maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka umacine mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka umacine mugdigii ka maydhay intaasi ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay qorshe uu dhowaan muqdisho kaga dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku aadan tayaynta iyo horumarinta waxbarashada soomaaliya barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah maxamed colaad xasan haddii uu seego dhegaysiga barnaamijka waxay dib uga daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news dot com ama boggeenna facebook intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
murugtiray garaadkee macluuliyo